You're listening to Jazz from the Heart of America here on VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika qaarkood iyo boggaannu ku leenahay internetka v o a somali com duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axado bisha abril waa soddon sannadka labakuniyosaddexiyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsanaya anigoo ah maxamed cabdi barnaamijka hibada iyo aan intaa aanhahdee qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aanu ku soo qaadanayno dhallinyaro magaalada gaalkacyo ku soo bandhigay riwaayado iyo sheekooyin bulshada lagu wacyigelinayo
aynu dadaal weyn gelinay oo aynu samayno waxaa ka mida oo ugu waaweyn riwaayado iyo filimaan gaagaaban oo aynu ku wacyigelinayno bulshada waxaa ugu waaweyn sida filin la yidhaahdo eedhaan dabagaale oo ka hadlaya tahriibta iyo dhibaatooyinka iyo afada bulshada ay ku hayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo heesihii marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka tunisiya ayaa sheegay inay heleen ku dhowaad laba boqol iyo toban qof oo tahriibayaala oo u soo cararayey kusoo cararaya xeebaha dalkaasi xilli ay sii kordhayaan dadka tahriibayaasha ah ee marinkaasi adeegsada baadhitaanno hordhaca oo lagu sameeyey meydadka la helay ayaa muujinaya in muhaajiriintani ay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya sida uu sheegay xuseenadiin jabaali oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka meydadka tahriibayaashan ayaa la helay muddo toban maalmooda oo ka soo bilaabata siddeed iyo tobankii bishii abril ilaa iyo labaad adhaada toddobaatan ka mida meydadkaasi ayaa laga soo saaray xeebaha dhinaca bari ee dalkaasi sida uu sheegay xeer ilaaliyaha dalkaasi fawsi masmuudi oo dusha kala socday arrimaha tahriibka safaaqis karkena iyo mahdiya ayaa ku jira goobaha ugu badan ee tahriibayaashu ay isticmaalaan inay ka abaabulaan socdaalkooda tahriibka ay ku gelayaan dalka talyaaniga tirada dhimashada sii kordhaysa muhaajiriintan dhintay ayaa buuxdhaafiyey qolalka meydadka ee cisbitaalka xabiib burkiba ee ku yaala magaalada safaaqis halkaas adhade kaas oo horey loogu qorsheeyey in qolalkiisa meydadka la dhigi karo soddon ilaa iyo afartan meyd oo keliya warshad ku taalla dalka indiya ayaa axadda maanta ah sii daysay gaas kaasoo dilay ugu yaraan sagaal qof isla markaasna dhaawacay koob iyo toban kale booliiska ayaa sheegay inay xidheen goobta oo ku taalla deegaanka ludiana ee gobolka bunjaab shaqaalaha gurmadka ayaa hadda goobta ku sugan warar ka soo kordha arrintan idaacadaha soo socda ayaanu dhegaystayaal idinku soo gudbin doonaa warkii caalamkuna waa naga intaa duhur wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada yaal abuurka waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka barnaamijka idaacadda v o e da toddobaadkan waxa uu idinkaga imaan doonaa magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebba idma toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qeybgeli doonaa agaasimaha halmaal meydiya cabdinaasir maxamed cali bakayle waa dhalinyaro magaalada gaalkacyo ku nool waxa ay hal abuureen halmaal meydiya oo lagu soo bandhigo mowduucyo looga hadlayo wacyigelinta bulshada gaar ahaan dhinaca dhalinyarada ee cabdinaasir maxaa cali kusoo dhawo v o eda marka hore
aad ba umahadsantahay cabdiwaxid oo ku dhowahay cabdinaasir bal marka ugu horeysa si bulshadu ay wax badan u fahanto ee halmaal media iyo hal abuurka lagu soo bandhigo
cabdiwaxidow aad ba mahadsan tahay halmaal media waa tiam dhallinyaro ah oo isku tegay hadafka ugu weyn oo loo unkay oo aynu ka leenahayna waxa weeyaan in aynu ku wacyigelinno bulshadeenna gaar ahaan dhallinyarada inaynu kusoo bandhigno horumarka ka jira dalka gaar ahaan deegaanada aynu joogno sidoo kale inaan cod siino dadka hal abuurka leh qoraayaasha iyo dadka hadafka nolosha ku guuleystay inaynu waxa weyaan cod aynu siino oo barnaamijyo aynu ka sameyno goobaha magaalada horumarkeeda muujinaya iyo bilceeda ka qayb qaadanayana inaynu soo bandhigno dadka maalgashaday dalka oo dhaqaalahooda u huray oo iyaguna bilicda iyo barnaamijyada waaweyn la yimid oo dadka shaqa abuurka dhallinyarada u sameynayana aynu focus ka saarno iyaguna aynu wareysiya iyo barnaamijyo ka sameyno waxaynu kaloo aynu dadaal weyn gelinay oo aynu sameyno waxaa ka mid a oo ugu waaweyn riwaayado iyo filmaan gaagaaban oo aynu ku wacyigelinayno bulshada waxaa ugu waaweyn sida filin la yidhaahdo dhaan dabagaale oo ka hadlaya tahriibta iyo dhibaatooyinka iyo afada bulshada ay ku hayo waxaa kaloo jiray filin la yidhahdo maanta qaado oo qoyska dayac oo qaadka ka hadlaya bulshada dhibaatadu ku hayo oo yacni qoyska uu ku dayacan yahay ubad iyo hooyo intaba marka filmaantaas iyo riwaayadahaas majaajilooyinka qaybtood ay yihiin iyo horumarka inta badan aynu xoog ku saarnaa hadafka aynu ka leenahayna waa intaa halmaal media waa mid ka mida baraha bulshada ay ku xiriirto ayaad kusoo bandhigtaan sidaan u arkaa hal abuurada iyo majaajilooyinka aad samaysaan aada iyo aad marka dadku waxaan dareemayna inay aada hadda ula socdaan oo ay aada u danaynayaan filmaanta qaybtood oo taxana ah inay ku xiran yihiin aadna noo weydiinayaan waxaanu sidoo kale waqti fiican siinay dadka qoraayaasha ah oo dhallinyarada oo da-da yar oo markii hore aan jaanis u helin in ay ma garanaysaa hal sano oo kale intuu waqti geliyey buog dhan uu qoray oo arrimo qoys ka hadlaya ama burbur iyo dhibaatooyin waddanka ka jira ka hadlaya haddana uusan helin hal daqiiqo oo waraysiya marka imail ku bandhigo dadkaas aynu raadinay aynu soo bandhignay buwaagtoodii iyo magaranaysaa iyo hal abuurka ay leeyihiin qoraayaal badan oo waraysi ka qaadnay oo barnamijyo aynu u sameynay baa ku jira marka hadafka guud waxa weeyaan inaynu dalka iyo dadka aynu u shaqayno wax maxaa la yidhaahdaa nagu dhiirigeliya oo yani nagu maxaa la yihahdaa anfac nagu siiyaana ma ay jiraan annaga aan contribution iska aruurina wixii nooga baxaya wixii shaqo ah iyo ma garanaysaa intaba waxaa nagu soo xil saarnay weeyaan oo dalka iyo dadka iyagu aynu ugu horeyno
cabdinaasir hal abuurkan halmaal media halkee ka yimid
hal abuurkan halmaal media wuxuu ka yimid dhallinyarada gudaheeda weliba mas-uulka noogu sarreeya oo hawshan inteeda badan aqoontiisa ay ku socoto ayay ka timid anigu waxaan ahay agaasimaha halmaal media maamulkeeda ah marka markaynu arrintaas ka wada tashanay waxaynu isla garanay in hawshan ay tahay howl loo baahan yahay dadka iyo dalkuna ay u baahan yihiin badankeennu ay yihiin dad mediaha ka tirsan oo saxufiyiin ah marka inaynu aqoonta ilaahayna siiyey aynu bulshada uga faa'iideyno aynu soo saarno weliba dadka hal abuurka oo bulshada ku dhex jiro actariska ah majaajilistayaasha iyo ma garanaysaa in la helo dad taalantile lasoo saaro waaynu ku guulaysanay dad badan baa ay hadirtaan aynu soo saarnay oo filmaan sameeya oo riwaayado sameeya insha alla waynu ku tali jirnaa haddana inaynu dadaalka inta hadda aynu sameynay aynu kasii badino qorsho fogna waynu ka leenahay oo inooga degsan hadduu allaha ugu darhaydno saas hadda hawsha inuu ku socdaa waxaad soo hadal qaaday riwaayad halmaal media ay soo bandhigtay oo ah dhaan dabagaalle dhaan dabagaal waxaa iiga muuqday inaad adigu qeyb ka ahayd jilaayaasheeda weliba tahriibka arrimihiisa marka bal riwaayadda iyo hal abuurkeedii iyo habkii loo jilay
wallahi cabdiwaaxidow hawshan markii aad shaqo qabatid ama filin aad samaysaan bulshadu si fudud bay ku daawanaysaa ma ay garan karaan wixii laga soo maray iyo waqtigii la geliyey iyo juhdiga intaa la-eg ee ku baxay waxay ogtahay filin markii la sameynayo muhiim waxaa in la helo director iyo soo saarayaal iyo magaranaysaa kaamilmaano fadhiya isku dabadhigaha waxo dhan waxay u baahan yihiin marka aqoon bay u baahan yihiin alxamdulillah waxaynu haysanaa aqoontii directaro iyo brodiusero barnaamijyada soo saaray iyo filmaanta iyo kaamilmaano professionala shaqadan la qabanaya aqoon u leh waa saad sheegtay oo filinka dhan dabagaallay anigu waxaan ka ahaaba magafe ninka dhan oo dadka loo soo tahriibiyo oo dhibaataynayo intuu lacagta ka qaato haddana dadka aan sii deynayn marka filinkaas dadku aad bay usoo dhaweeyeen oo waxa weeyaan waqti badan baan laga galay halmaal mediana sideeduba waan saa isleeyahay saddex bilood unbay jirtaa aad baana hadda dadku u hadlayaan marka dhan dabagaale waxaanu ka sameynay saddex qaybood saddexdaasi qaybood waxaa ka muuqata oo inta badan aynu ku soo bandhigaynay dhallinyaradaydu inaysan jirin dhibaato ku kalifi kardha inay dhibta intaa la eg ay maraan inaysan deegaanadaydu dalkaygu aysan ka jirin balse ay tahay nolol hawa oo qayaali ah oo laystusay oo keliya inay tahay sida qayb ka mid a wiil qoys laga ka dhashay oo riwaayadda aan ku fiirsaday wiil kale saaxiibkiiga ka dhaadhicinaya inuu baxo kale la tahriibo inta la arko sawiro iyo wiilal baawuro isku soo sawray ninkaasi wuu ladnaa wax problem ma uusan qabin gurigiisii ku noolaa nin jaamacad dhigtuu ahaa shaqo lala raadinayay marka inta la tashkiiliyo baa waxaa laga dhaadhicinayaa inuu waxaan yidhahdaa magafahan dadka dhibaataynaya oo bakaylaayo libiya jooga inuu cagihiisa ku doonto marka filinkaasi hadda aad baa loo danaynayaa baa qeybo kalaa ka dhiman oo dadku ay aada u sugayaan taxanayaal kale oo badan waa ay socdaan marka annagu hawsha intaa la eg inagaa isu xilqaanay inagaa waxa weeye lacagaha isku dardarnay contributionka dhallinyaradii ka soo xulanay wixii taalantii oo lasoo saari karo qof walba oo aan barnaamij ka samaynana inagaa doonana iyadoo wax shuruuda aysan jirin oo volunteer ay wax walba ay yihiin marka alxamdulilah meel wanaagsan baynu hadda maraynaa qaybahaas markaad disheen bulshadii maxaa dareen idinkaga soo laabtay waxaaba dhacday nin kasta filimka uu ku jiray magaca uu ku jiray hadda in loogu yeero anigu dad badan baad waxay yidhahdaan magafe oo magacaygii meesha uu ka lumay nin ku jiray riwaayadda qaadka oo maanta qaado qoyska dayac oo jiraya asaguna inuu qaadu leeyahay koomageliyaa loo bixiyey siciid baa la yidhahdaa waa jilaaweyn waa uu joogaa marka magaalada maraya koomageliyow baa la yidhahdaa koomageliya loogu yeeraa waa markii la jiray riwaayadda magacii uu ku jirayay bay ahayd koomageliya qaadka asagaa iibinayay ninbaa u imaanaya wuxuu leeyahay inuu anigu saddex cisho maxaa la yidhahdaa masaxroon qaad baa u baahanahay galabta tobanka saac baan lacagta soo diraya lacag marka markuu qaadkii qaadanaya waxaa soo wacaysa islaantiisa waxay leedahay ilmihii saddex cisho caana la-aan buu yahay caana loo baahan yahay kadib canihii buu haddana wuxuu kusoo qaadayaa saddex maalmood hal laysugo canihii buu intuu dhigto qaad u fadhiisanaya marka meeshuu reerka u geyn lahaa ilmihii ooyey tobanka saac markay gaadho koomageliya lacagtiisii buu rabaa markuu soo waco buu mid la fadhiya udhibaya wuxuu leeyahay ma jooga dheh hadhow koomageliyo bud wataa imaanaya dhabigiisii wataa ninkii meeshiiba dagaal ka dhacaya daasadii caanaha ahayd oo ilmihii saddexda cisho caana la-aanta ahaa iyo gurigeeda baa hore loo qaadanaya marka koomageliyo dad badan baa soo wacay oo leh war ninka daasadii caanaha u celi lacagtii qaadka ahayd innagaa kuu soo direynaa marka riwaayadaha waxaynu ku eegnaa maskax ilaahayna siiya alxamdulillah waan ku mahadinaynaa maskaxdan waxay u bahan tahay in laga shaqaysiiyo oo keliya tiimka halmaalna waxa weeyaan dadaal badan bay geliyeen inay soo bandhigaan filmaan yacni aan isleenahay dadka waxbay ka bedeli karaan marka hadda adigu warbixin aad samaysid oo deegaanka iyo dhibaato ka jidha ka hadlaysa annaguna aan samayno riwaayad yani waa isla meeshii un meediyihii baynu nahay moogta marka filmaantan iyo riwaayadahan wax laga maarmayo maay ahan dadkuna in lagu wacyigelin karo oo ma garanaysaa loogu iftiimin kara dhibaatooyinka jira ayaan arrintaasi ugu istaagnay ilaa iyo hadda laakiin markaa fiirsaan qaybihii aad jisheen dhinaca tahriibka ama qaadka dhibaatada uu leeyahay oo kale bulshada dhibaatada uu ku hayo isbedel bulshada dhexdeeda ma dareenteen
aad iyo aad aad iyo aad bulshada maadaama inta badan anigu aanaan indhahay ku wada arki karin laakiin xiriiradana lala soo sameynayo iyo sidana loogu hambaliyeynayo iyo dhibtaana inay jirto arrintaas oo ay tahay arrin aada u culusna yacni hambalyeynteeda iyo in la yidhaahdo waddo saxan baan haysaan waaynu helnay waadna garan kardhaa haddii maanta nin muqayila oo uu daawado simbl leeyahay hawshan way jirtaa buu leeyahay anigu hadda kahor baa laga yaab lacag watay kaash ahayd uu rabay inuu reerka ugu soo adeego waxaa laga yaaba intuu ku qayilay inuu deen kusoo qaaday deentiina laga sugayo marka qaadka si guud buu dadka dhibaato ugu hayaa tahriibta sidoo kale ma garanaysaa riwaayadaha qosol qosolka iyo laftigooda iyagoo aan entertainmentka iyaguna waynu sameynaa waxaa jira riwaayadamid dareen wanaagsan dareen wanaagsan aad maadaama la danaynayo oo aad loo hadalhayo oo filimkii soo baxa actarkii ku jiray magacii loo magaca uu ku jiray haddii loogu yeerayo aad baan aad ba aad ba dadka waxa weyaan usoo dhaweynaya halmaal media saddex bilood wax lamid oo kale ayuu jiraa sida dareenka bulshada aan ka hayno iyo inta aan shaqaynaynin markii loo eegana yacni waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waynu ku guuleysanay hadafka aynu kala hayn intii yarayd oo aynu xadirtaa bilowga ah weliba aynu samaynay laakiin waxaanu ballan qaadeynaa inaysan ahayn hawshani magaranaysaa hawl ay naga tahay magaranaysaa xiiso iyo wax magaranaysaa ceel adigu ayaama biyo laga cabi doono inuusan ahayn laakiin aynu si dhaba ugu istaagnay mawduucyo kasta oo bulshada aynu islenahay waa lagu wacyigelin karaana inaanu ka samayn doono daraamooyin iyo ruwaayado qurux badan oo ma garanaysaa bulshadii iyo dhinac kale horumarkaan anugu marna kamaanaa tegin in dadka ma garanaysaa hadafka nolosha ku guulaystay halabuur kale ama shaqooyinka adag noloshooda kasoo bilaabay maantayna meel wanaagsan jooga inaan laftigoodu barnaamijyo ka sameyno si loo arko ninkan heerka maanta uu jooga inaysan ahayn wax waxyi ah oo cirka kasoo degay laakiin ay tahay ninkan jaranjaro u soo maray nolosha usoo dhabar adeegay ay tahay isagoo dalkiisa hooya jooga maantana anfaceedii uu haysto waxyaabaa u baahan dadka in tusaalayaasha aan usoo qaadano inu ku wacyigelino qof walba oo dalkiisii maal gashaday oo maantay door muhiima ka qaatay bilicda iyo inuu hadda maanta ninkii hotel iska weynaaday fura ama meel kambaniya sameeya ama supermarket weyn fura wax badan buu soo kordhiyay dadka ka shaqaynaya shaqay ka helayaan mushaaraad bay ka helayaan marka qof walba oo dalka maal gashaday oo aan isleenahay door muhiim uu magaaladan ku yeeshayna waxaanu siinaa waqti
cabdinaasir aada umaasan tahay mid waxaa jirtay ruwaayad waqtigeed ka gaabna aadna u taabanaysay xaaladda gobolka midda dhalinyarada nabadda gobolka waxaa iiga muuqday dad qurbaha ka yimid oo arintaa iyagu laftirkooda wax ka sameeyey barnaamijka balka bal arintaa noo faahfaahay
ruwaayadaasu waxay ahayd tii ugu horreysay aynu sameynay waxay ahayd isbaaradu waa qalbiga bay ahayd waxaynu ugu talagalnay inaynu magaranaysaa magaaladan kala qaybsantay oo dad ahaan iyo fikir ahaan iyo magaranaysaa kulli u kala qaybsantay ee kala xiran haddana aanna aqoon sababta intaa la eg oo dadkaasi ay u kala go-doonsan yihiin wax cad aysan ahayn marka riwaayadaas waxaan ugu talagalnay oo ujeedka ugan aan kalahayn waxaa isdhexgalka maadaama hore u bilaabatay madaxweynihina uu yimid oo hawshaasi shaqo socotay ahayd anagu inaanu dhiirigelin aynu u samayno marka riwaayaddu waxay ahayd dadka in laga dhaadhiciyey qofka hadduu dhinaca u gudbo dhibaato mooyaane ay suu wax wanaaga uusan kala soo kulmayn xagga qofka jooga hadduu xaggan usoo gudbana waxaa aaminsanaa dhib ma ahane wax kale inuusan kala kulmayn waana wax isaga uu iska dhaadhiciyey qof intuu xaggaa aaday dhibaateeyey anagu ma hayno ma hayno dhalinyaradu marka waayahaas waxaa socday xoogaa dhaqdhaqaaq wanaagsan oo ururo dhalinyaraha u jiray oo isku gudgudbayey barnaamijha wacyigelinaha la waday riwaayadaas adiguba qayb baa ka ahayd oo nagula jirnay dhalinyarada xagga qaybta kale aan lagu imaanay baa ku jirtay dhinacaanu ka bilownay in dhibtii ugu weyn aan ka hadlayna waxayd facebookii in reemudgii la leeyahay waa macnaha hoog iyo ba iyo garanaysaa dhib in laga sheegayo reemudugii iyo gaalkacyo oo aan facebooki ka weynay iyadoo laleeyahay gaalkacyoodku saas nabad baa socota iyo meel wanaagsan bay maraysaa sabab marka loo waayey waan maxaa la yidhahdaa in remudugii loo helo in wax yaroo ammaana xataa facebook laga helo iyadoo aynu ognahay maxaa cawaali liibaan cabdulaha ciise muuri taariikhooda qurux badnayd soomaaliya doorkay ku lahaayeen halgabayaashii soomaaliyad oo la ogyahay siyaasiyiinta soo maray inta badan marka reer mudugu siyaasadda soomaaliya iyo taarikhda soomaaliyaba horta tiir weyn bay kulaha bay ku lahaayeen sanadahan dambaa marka waxaa bilaabatay in darajada uga hooseysa la geeyo marba hadii laga hadlayo social media hatii meel walba ahaato marka dadaal marka waqtigaas socday oo nabadeen ah anagoo ka faaidaysanayna ayaynu riwaayadaha yar sameynay oo la yidhahdo isbaaradu waa qalbiga oo aynu qeybtan ka bilownay haddana qeybta kale aynu xagga u gudubnay halmaa media bulshada iskale bulshadaan ugu talagalnay inaynu ku wacyigelinno in filmaan iyo riwaayada entertainment aan ugu soo bandhigno ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dhalinyaro kaloo badanaa gobolka ku nool si loo helo in ay dhalinyaradu hal abuur sameeyaan maxaad ugu baaqi lahayd
dhalinyarada hal abuur kale ee gaalkacyo joogta anigu sidaan aaminsanahay dhalinyarada magaalada joogta qof walba maanta ilaahay uu abuurtay warqad karmnaa bini aadama la yiri qof kastoo maskax ilaahay siiyo caqli ilaahay siiyey hadduu maskaxdiisa maalo laazim wax unbaa maskaxdiisa kasoo maaxanaya laakiin muhiimaddu waxay tahay qofka maxaa ugu badan oo waqtiyada uu jaaniska haysto keligii yaa uu ka fikiraa qofkan hadduu yahay qof ma garanaysaa ay ku jirto in dalka iyo dadkiisa uu ma garanaysaa wax u faa'iideeyo oo wax maskaxdiisa wax ka baaro oo isiraado see wax u xallin kardhaa xaggee wax ka qaldan yihiin ma- dhalinyaradu maxay u baahan tahay in loo sheego moor uu qofkaas arrintaas iskala sheekaysto la- wuxuu helayaa markaasi maxaa la yihahdaa solution iyo iyo qaab ama qoraal ama qoraal ha sameeyo buug ha qoro ama ma gabay ha sa- ha raadiyo ama garanaysaa wax unbuu sameyn kara dhalinyarada hal abuurkana marka waxaa la rabaa inay ma garanaysaa bulshada ay usoo bandhigaan waxa iyaga dhexdooda ka guuxaya aysan noqon wax iyaga ku kooban oo gurigooda ay la joogaan haddii gurigaaga aad la jiiftid o- dee cidna waxba ma gaarsiin kadid waa inaad marka a- aad waxay aad kaa guuxay waa inaad soo bandhigtaa social media maanta wuxuu noqday meesha isha ugu badan lagu hayo ha aad qoraal kusoo qori kadhid marka waa in qof walba oo isleh waxaad haysaa fikir ama eh, qoraal aad dadkaaga wax kaga bedeli karto inuu social media soo maro ama uu tiimo kale la kaashado anugu halmaal media nahay qof walba oo fikir eh, ma garanaysaa haya ama filim ha ahaado riwaayad ah eh, waynu soo dhaweynaynaa jilaayaasha waynu soo dhaweynaynaa qof walba oo isle waa ka qayb qaadan kartaa arrintan anigu aanu u istaagnay oo halmaal mediana gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa muhiimad waxay tahay anigu volunteer baan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay intaynu barnaamij midkaa la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdi waaxid macalin saaq oo barnaamijkaasina la socodsiinayay haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo mahad cali xidir
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da aynu ku bilownay xulka qaranka soomaaliya ayaa xalay guuldarro qaraar kala kulmay martigeliyaasha tartanka ee aljeeriya ciyaarta oo habeennimadii xal ahayd ka dhacday garoonka nelson mandela ee magaalada aljeris soomaaliya ayaa wajahday mid ka mid ah xulalka loo saadaalinayo inay ku guulaystaan koobka qaramada qaaradda afrika ee xidigaha da-doodu ay ka yartahay toddobayo tobanka sano ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan qaybta hore ee kulanka aljeria iyo soomaaliya waxaa lagu kalanastay hal iyo ibar oo qaranka lagu naanisa ocean stars lagu hogaaminayay kadib qaladaad ay galeen daafacyada soomaaliya qaybtii labaad markii dib la iskugu soo laabtay soomaaliya waxaa mar kale laga dheliyey goolkii labaad kaas oo niyajab ku riday xidigaha qaranka soomaaliya ciyaarta ayaana noqotay laba iyo waxba qaranka lagu naanisa ocean stars ayaana guuldarro qaraar ka qaatay dhigooda aljeria furitaanka koobka qaramada qaaradda afrika haddaba maxaa ka qaldanaa qaranka soomaaliya oo sababay guuldarrada waxaan su-aashan weydiiyey maxamed cabdulaahi axmed digri oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho mahadowsan waa la wada soconaba xulka qaranka dalkeena soomaaliya waa ay dadaaleen xulka qaranka dalka soomaaliya Eh, haddana garoonka oo ah mid cawsa eh, xulka qaranka dalka soomaaliya uma aysan bar inay ku ciyaaraan eh, cawska caadiga ah laakiin eh, cawsaska artificialka ayay ku ciyaari jireen intooda badan waa markii ugu horreysay ciyaartooydan ay ku ciyaarayaan caws caadi ah Eh, taasaa keentay inay dhibaato kala kulmaan kabaha ay wateen ma ahayn kabaha loogu talagalay eh, cawska in lagu ciyaaro sidoo kale xulka qaranka dalka soomaaliya waxaa ka maqnayd abuurista kubadaha sid biisiska loo yaqaano oo ma aysan helin fursado noocaasa oo kubad qaabkaas lagu abuuri karo laakiin aljeeriyaanku inta badan waxay ka faa'iidaysanayeen kubadaha sid biisiska oo la arkay inay dhibaato ku hayeen oo weliba mid ka mid a ayaa sid biisiska kubadaha kornooyinka loo yaqaano inta laga soo qaaday ee laga dhaliyey goolka koowaad kabtan cabdulle cabdalla cabdulle ayaa dhiibtay maadaama uu isla hadla ciyaar golhayaha laakiin aragtidiisa ma aysan noqon inuu marka hore kubadda inta uusan baasin uu fiiriyo taasaa keentay in xulka qaranka dalka soomaaliya qaybtii hore ciyaarta garaan qadihii shan labaatanaad gool koowaad laga dhaliyo Een, xulka qaranka dalka soomaaliya hadda kulanka labaad waxa uu labada bisha soo aadan ee may ay la ciyaari doonaan waddanka congo waxaan aaminsanahay in kulankaas uu natiijo wanaagsan ay ka keeni doonaan xulka ee qaranka dalkeena soomaaliya ee toddobiyo toban sano jirada si walbaba ahaatee mahadow rajada xulka qaranka dalkeena soomaaliya een, waa mid boqolkiiba kontona xulka qaranka soomaaliya ayaa kulanka xiga waxay la qaadan doonaan dhigooda dalka kongo labada bisha shanaad ee mey kulanka ugu dambeeyana waxay wajahi doonaan shanta bisha shanaad xulka senegal markaas ayaana la ogaan doonaa in soomaaliya baaqi kusii ahaan doonto iyo in kale koobka qaramada qaaradda afrika xubintii ciyaaraha waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo idinkaga tegiya sidaas iyo subax wanaagsan
aad iyo aad buu mahadsan yahay weriye mahad cali xidiro warbixintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna sida dhegiina ku soo dhacaysa mid ka mid ah heesaha aanu idinku tala gallay maanta
heestaasi ayaan dhegaystayaal idinkaga tegaynaa inta haddii laydhahdo maanta aynu afarta galabnimo dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikar maxamed cabdullaahi idhaahdo iyo saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo duhur wanaagsan